الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku dhex jirnay baabu dikri bacda asalaa dikriga uu loo imanayo qofka muslimka ahi salaada dabadeed waxaynu waxooga yar ku noqonaynaa xadiidu cabdillaahi bni cabbaas ana rafca sawti bاdikri xiina yansarifu اnnaasu min almaktuuba kaana calaa cahdi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waxaynu tilmaanay dikriga in kor loo qaado salaada dabadeed inay tahay masalo ahlicilmigu ay isku khilaafeen oo ahlicilmigu weliba ay u badan yihiin inaan kor loo qaadahayn qof waliba hoos u akhrisanayo xadiidkanna ay ku fasireen inuu ahaa min baabi atacliim siduu yihi imaamu shaafici raximah اllah inuu dadka uu barayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaase jirtay in dadka qaarkood xadiidkan ay u xujaystaan waxyaaba fara badan oo ay akhriyaan salaada dabadeed weliba kor ay u qaadaan sida yaa allaahu yaa allaahu ikfir licabdin qaala yaa allaahu iyo waxyaabo lamida waxaynu leenahay awalan xadiidkani waxa uu ku soo arooray takbiirta oo qura in takbiirta kor loo qaado oo dikrigan in takbiirta looga jeedo ayaa riwaayaadka badankoodu ay caddeeyeen wa yuxmalu almuطlaqu cala almuqayad dikrigaa sii daysan ee nooca uu yahay aan la sheeginna riwaayaadka takbiir inuu ahaa caddaynaya ayaa fasiraya wa kuntu acrifu inqidaaءa salaati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam bاtakbiir waxaan ku garan jiray buui salaada nebigu inay dhammaatay takbiirta ayaan ku garan jiray wakadalika waxaynu tilmaanay riwaayaadka muslim uu saxiixiisa ku soo saaray min xadiidi ibni cabbaas inay sariix ay ku yihin amaba si ay ku cad yihiin takbiirta inay ku cad yihiin marka dikriga kor in loo qaado ay soo arooray waa takbiirtoo qura takbiirtaa saddexe jeer loo odhanayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar ayaa marka salaada laga baxo qof waliba uu kor u qaadi karaa imaamku dhinaciisa maamuum kastaana dhinaciisa ayaa kor uu uga qaadi karaa amaa in adkaar kale la yidhaahdo kor baa loo qaadayaa taasi daliil bay u baahan tahay asalkuna waxa weeye dikriga in hoos loo dhigo qur'aanka iyo sunnuhuba sidaasayna tusiyeen wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wa khufya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi rabbigaa xus fii nafsiga ka xus macnaa adiguun ismaqashay adigoo tadallud samaynayo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigaaya hoosna u dhigaaya dikriga ilaahay baa saa qur-aanka ku yidhi marka asalku waa qofku dikriga inuu hoos uu u dhigo wey oo isagoo inuu ismaqashiyo rasuulkuna saxaabadii kor u qaaday waa ka ku qabsaday xadiidka abu muusa alashcari aladii rawaahu lbukhaari wa muslim ayuha الnaas arbicuu calى anfusikum fainakum laa tadcuuna asama walaa gha'iba nafo dadkow naftiina u tudha buuri rasuulku waayo allahan aad u yeedhaysaan ma aha mid dhegala mid maqanna ma aha inuu cibaadada dikriga ladhaa qofku hoos u dhigtana waxaa ku jira ikhlaaskaa ku jira alikhlaas oo qofku naftiisa inuu maqashiiyo waxaa kaloo ku jira cadamu tashwiish cala alaakhariin kuwa kale inaanu dikrigooda iyo cibaadadooda aanu ka tashwiish gelin oo markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku soo baxay saxaabada qolo ka mida oo tukanaysa oo mid waliba qiraa'adii kor uu qaaday rasuulku wuxuu yidhi laa yarfac bacdukum calaa bacdin fi lqiraa'a faina kulan yuna faina kulakum yunaaji rabbah oo arbadhkiin barhka kale qur-aanka markuu akhriyo kor yaanu ugu qaadin waayo mid waliba ilaahay buu subxaana wa tacaala la munaajoonaya oo rabbi buu subxaana wa tacaala la faqayaa qaarkoodna waxaabay dikriga ilxaaqiyaan ducada ducadana a'immadu waxa ay caddeeyeen ducada kor in loo qaado inay tahay bidco alxasan albasri wa huwa min ataabiciin taabiciinta ayuu ka mid yahay waxa uu yihi rafcu sawti biاdducaa'i bidcatun munkara in ducada qofku uu kor ugu dhawaaqaa waxa ilaahay uu weydiisanayo dadkan kale uu maqashiiyaa waa bidco munkara buuhi waa taabici soo gaadhay saxaabadii rasuulka wa kadalika waxaa karahay in ducada kor loo qaado oo dadka kale la maqashiiyo mujaahid waa tilmiidu ibni cabbaas waa ardaygii ibnu cabbaas waa imaam fi tafsiir aimada tafsiirka loo daba fadhiisto ayaa mujaahid uu ka mid yahay tafsiirka qur'aanka wa kadalika imaamu axmed raximah اllahu tacaala sidaas ayuu tilmaamay imaamu shaafici laftiisu wuxuu fii kitaabi اlum uu ku sheegay inaanu imaamku ducada kor u qaadahayn ilaa ida kaana yucallimuhum faida ra'aahum qad tacalamuu kafa sidaasuu yidhi ilaa inuu barayo mooyaane markuu arkay inay barteenna waa inuu joojiyo ducadii dadka uu maqashiinayay wa kadalika albayhaqi oo ka mid ah a'immada muxadisiinta ee shaaficiyada kitaabkiisa sunan alkubraa sidaa lafteeda ayaa waxa weeyaan uu tilmaamay ama in la yidhaahdo duca ayaa imaamku kor uu qaadayaa dadkuna aamiin ayay ka daba odhanayaan waqad qaala fi dalika ibnu rajab raximah اllahu tacaala laysa fi dalika xadiiثu walaa aharu yutabac xadiid saxiixiina kuma soo aroorin ahar markaa ama raad la raaco oo laga soo wariyey dadkii hore wanaagsanaa sida saxaabada iyo taabiciinta saddexdii qarni ummaddan u horreeyey u fadli badnaa oo sheegaya inuu imaamku duceeyo dadkuna aamiin ay ka daba yidhaahdaan lama haya buu yidhi imaamkaas marka in la yska ballaarsado maaha oo qofkuudha anigaa iska durugsan doona oo mar hadduu arkaba iyadoo laleeya takbiir baa kor loo qaaday isaguna wuxuu doonaya kor uu qaado cibaadu waa tawqiifi macnaa intii soo aroortay in la dhaafiyaa ma bannaana asalkuna waa dikriga iyo ducadaba in hoos loo dhigto meeshii daliiluu tilmaamay in kor loo qaadayo kor baynu u qaadaynaa inta kalena waxaa asal u ah in hoos ducada loo akhriyayo iyo dikrigaba xadiidka abu hureyra jaءa alfuqaraءu ilى الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam fuqaradaasi waxay u banaayeen muhaajiriinta waxay markaa yidhahdeen dahaba ahlu اduhuuri min alamwaali bاdarajaati اlculى wالnaciimi اlmuqiim darajaadkii sare ayay la tegeen marka darajaadka sare in طaacaadka lagu gaadho iyo cibaadaadka iyo khayrka iyo waxa ilaahay kuu dhoweynaya ayaa saxaabadu ay yaqiinsanaayeen walihaada ayaa in la dhaafo oo xagga ilaahay subxaanaه wa tacaala looga dheereeyo oo cid kale ay mansilo ku yeelato ilaahay agtiisa iyagoo aanay ku lahayn waxa weeyaan ay ka xumaadeen maaha inay ciddaa xaasidayaan laakiin iyagaa naftooda darajadaasi la doonaya waa khibta ayaa la idhaahdaa in khayrka qofka kale uu helay adiguna inaad hesho aada jeclaato adigoo kaa inuu ka baaba'o aan markaa niyeysnayn oo qalbiga aan ku haynin ilahay baa ihi wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun rasuulkuna wuxu uhi laa xasada ila fi itnatayn laba ayuun baa laysku xaasidi karaa bimacnaa qofku uu tamani'i karaa isaguna inuu helo waa qur'aanka qof ilaahay uu baray oo dadkana baraaya kuna camal falaya kuna kala xukumaya iyo qof ilaahay maal uu siiyey oo wejiyada khayrka ku bixinaya ilaahw khayrkaasoo kale isi ayaa la odhan karaa annaciim almuqiimkuna wuxuu ka soo horjeedaa naciimka zaa'ilka oo naciimkan adduunyadu ma saafigaroobo waana shay zaa'ila oo shay joogto noqonaya ma aha waxaa markaa taa laga qaadanaya saxaabadu siay khayrkii wanaagga ugu dadaalayeen oo darajaadka sare ay u jeclaayeen oo culuwulhimma ay u lahaayeen himmo sare fii baabi alcibaadaat waalqurubaat rasuulku wuxu uhi alaa uxadiثukum biamrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum walam yudrikkum axadu bacdakum ma idiin sheega arrin haddii aad la timaadaan aad qaadataan ciddii idinka dheeraysay xagga khayrka idinkaga dheeraysay aad gaadhaysaan cidda idinka dambaysaana aanay idinsoo gaadhahayn oo aada noqonaysaan dadka aad dhex joogtaan kuwa u khayr badan aada noqonaysaan ilaa qof dee camalkiina oo kala sameeyey mooyaane marka labadan hadal adragtu man sabaqakum iyo wa kuntum khayra man antum bayna dahraanayhim nooc mina tacaarud ama munaafaat ayaa ka dhaxeeya ama waxaad moodaa waxoogay labada hadal inay isdiidayaan oo idraaggu waxaa laga fahmayaa musaawaad waad gaaraysaan marka la idhahdo bimacnaa waad la sinaanaysaan marka la idhahdo wa kuntum khayra man antum bayna dahraanayhimna waxaa laga fahmayaa inay iyagu kuwa u khayr badan ay noqonayaanoo dee qoladii ka khayrka badnayd ee cibaadaadka kale kaga dheeraysay dikrigani intuu gaarhsiiyo weliba uu dhaafinayo sida saxiixiina waxay tahy in la yidhaahdo kama laasimayso idraagga ama gaadhitaanka inay sinaadaan bal xadiidku wuxuu tilmaamayaa marka macnihiisa laysu ururiyo qoladii cibaadaadka iyo khayrkaa faraha badan ee ay iyagu goonnida u samaynayeen ee xoolahoodu ay u suurtogeliyeen kaga dheerayso horta inay gaadhayaan oo weliba haddana ay dhaafayaan marka alidraak laa yunaafii an yakuuna almudriku fowqa almudrak kii soo gaadhay kii uu soo gaadhay inuu ka horeeyo uu ka dheereeyo waxa weeyaan diidi mayso waxaa markaa rasuulku yihi uu u sheegay dikrigaa salaada dabadeed lala imanaayo oo wuxuu yihi tusabbixuuna wataxmaduuna watukabiruuna khalfa kuli salaati halaaa wa halaaثiin taas waxay tusinaysaa fadliga dikrigaasi uu leeyahay oo dadka badankooda ay ka yaacaan atasbiixu wataxmiidu watakbiir subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar weliba salaada dabadeed salaada loo jeedaana ma aha salaadaha oo dhan sida riwaayaad kale ay caddeeyeen waa salaadaha faralkaa weeye sida xadiid kacab ibnu cujra ku sugan fii saxiixi muslim faqad quyida dalika bilmaktuuba salaaddaa waxaa markaa la caddeeyey inay tahay salaada faralka ah oo salaadaha sunnaha dabadood tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo takbiirtan lala iman maayo cadadkee lagala imanaya haddaynu masaladaa soo khulaasayno axaadiis badan baa ku soo aroortay masalada tirada lagala imanayo dikriga salaada dabadeed bacduhaa fii saxiixi اlbukhaari wa bacduhaa fii muslim sida xadiid kacb ibni cujr oo kale wa xadiidu abi hurayra wa bacduhaa fii sunani alimaami الnasa'i raximah اllahu tacaala wa bacduhaa fii sunani abi dawuud axaadiida qaarkeed waxay tilmaantay cashara cashara tasbiixaat iyo cashra taxmiidaat iyo cashra takbiiraat toban jeer in loo yidhaahdo subxaana allah tobanna alxamdu lilah tobanna allahu akbar axaadiidda qaarkeedna waxay tilmaamaysaa koob iyo toban maanaa koob iyo toban jeeroo subxaana allah iyo koob iyo toban jeeroo alxamdu lilah iyo koob iyo toban jeeroo allahu akbar axaadiidka qaarkeed waxay tilmaamaysaa shan iyo labaatan in la yidhaha subxaana allah shan iyo labaatanna alxamdu lilah shan iyo labaatanna allahu akbar shan iyo labaatanna laa ilaaha ila allah oo boqolku sida ay ku buuxsamaan axaadiidka qaarkeedna waxay tilmaamaysaa saddex iyo soddon jeer oo subxaana allahiya iyo saddex iyo soddon jeer oo alxamdu lilaahiya iyo saddex iyo afar iyo soddon jeer oo allahu akbarah boqolku saasay ku buuxaan xadiidka qaar waxay tilmaamaysaa saddex iyo soddon jeeroo subxaana allah iyo saddex iyo soddon jeeroo alxamdu lilah iyo saddex iyo soddon jeeroo allahu akbarah iyo marka boqolaad oo ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir wejiyadaasoo dhamina macnaa waa sugan yihiin waxaana lagu qaadaya cala tanwiic qofku marba u doono ayuu la iman karaa ama toban toban ama koob iyo toban ama shan iyo labaatan ama saddex iyo soddon ama saddex iyo soddon labada horaa iyo afar iyo soddonta dambe ah hadihi kulaha waa wujuh haabita walihada ba ibnu rajab i wayajuusu اlahdu bijamiici ma warada min anwaaci dikr caqiba الsalawaat noocyadaa soo arooray oo dhan ee dikrigaa salaada dabeed la akhriyayo waa la qaadan karaa wاlafdal anlaa yanqusa can miati لأنa أxaadiiثha aصxu أxaadiiث الbaab sida u fadli badanna waa inaanu boqol ka yarayn ama an iyo b shan iyo labaatana ka dhigo ama labada horena saddex iyo soddonta dombana afar iyo soddon ama saddexdaba tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta min saddex iyo soddon boqolaha kaga dhiga laa ilaha ilah waxdahu laa shariika lah sida afdalkaahi waa inaanu boqol ka yarayn waayo axaadiida boqolka tilmaamaysa ayaa axaadiida baabkan ku soo aroortay kuwa u saxiixsan waayo in la tartiibiyaa dikrigan iyaduna waajib ma aha manaa laa yushtaradu tartiib hadduu tasbiixda ka bilaabo hadduu takbiirta ka bilaabo hadduu taxmiidda ka bilaabo kullu hada yasixu dhammaanba waa ansaxayaan waayo axaadiida waxaa ku soo aroortay iyada oo takbiirta la horreysiiyeyba laakiin sida afdalki waa in tasbiixda la horreysiiye uma ataxmiid uma atakbiir uma atahliil laakiin qofka kala horreysiiyana dhibaato ma leh in la jamciyo iyada ka waran mid walbama goonideeda loo dhamaynaya oo tasbiixda la dhamaynaya markaasaa taxmiidda la bilaabaya markaasaa takbiirta la bilaabaya haddana markaas haddana tahliish oo laa ilah illa la bilaabaya miya mise waa la isku dari karaayo saddex iyo soddon jeeroo isugu jira tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa lala imanaya haddana saddex iyo soddon jee jeer oo intaa isugu jira haddana intaa in laeg manaa iyadoo labada wejibana waa bannaan yihiin oo inuu ifraadiyo tasbiixda gooni uu u saaro taxmiiddana gooni takbiirtana gooni u saara waajib maaha laa yadiiqu dalika buu ihi imaamu axmed raximah اllahu tacaala markii la weydiiyey arrintaasi cihiidhi maaha waa waasic in aradta afrid wain aradta fajmac baynaha haddaad doontidna ifraadiyo mid walba gooni u dhamaystir tirada aad kala imanayso haddaad doontana isku dar tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir alamru fii hada waasic arrinku waa ballaadhan yahay oo bimacnaa laguguma cedeedhiyin qala raximah اllahu tacalى xadaثna mxamed bn yuusuf qala xadaثna sufyaan can cabdilmalik bni cumayr can waraad katib اmugiira ibn shucba ayuu ahaa mugiira ibn shucba ninkii wuxuu qori jiray qaala wuxuu yidhi amlaa calaya wuxuu ii yeedhiyey almugiiraةu ibnu shucba fii kitaabin kitaaban oo ku qorayey ilaa mucaawiya mucaawiye u diraayey marka mugiira ibnu shucba wuxuu amiir ka ahaa kuufa gudoomiyaha magaalada kuufa ayuu ahaa waktigii mucaawiya ibn abi sufyaan uu ahaa amiir اlmuuminiinka waxaana markaa warqadani ay ku timi inuu mucaawiye u qoro an mucaawiya ayaa ka dalba yihi uktub ilaya ma samicta الnabiya yaquulu khalfa salaa warbal waxaad ii soo qortaa mugiira ibnu shucbow wixii rasuulka aad ka maqashay isagoo odhanaya ama odhan jiray salaada dabadeed markaa kitaabkan ama warqadani munaasabadaasay lahayd wuxuu u qoray ana nabiya salى اllahu alيyه wasalam rasuulku kaanu waxaa yaquulu mid yidhaahda fii duburi kuli salaatin salaad kasta dabadeed oo maktuubatin farala laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir allahuma ya allah ilahu laa maanica mid diidi karaa ma jiro limaa acطayta waxaad aduu bixiso walaa mucطiya mid bixin karaana ma jiro limaa manacta waxaa diido oo annafcu waduru biyadika waxtarkiiyo waxyeeladaba idiga adiga ayaa haya waxaa halkan uula macniyey qowl اllahi tacaala wain yamsaska allahu biduri falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yuridka bikhayri falaa raadda lifadlihi hadduu ilaahay dhibaato kula damco cid kaa celin kartaa ma jirto iyo cid kaa dulqaadi kartaa toona ilahay baa kaa dulqaadi karaa hadduu ilaahay khayr kula doonana cid kaa hor istaagi kartaa ma jirto yaqiinta noocaasiya iyo caqiidadaasi qalbigaaga si fiican waa inay u gasho ana anafca waadura biyadi illaahi tabaaraka wa tacaala walaa yanfacu anfici maayo daljaddi ka haninimada u saaxiibkaa minka ay cindaka agtaada aljaddu ay alghinaa anfici maayo manaa ka haninimada u saaxiibkaa haninimadu agtaada waxba ka tari mayso waxaa kaloola yanfacudan yamnacu baa looga jeeda ay walaa yamnacu diidi maayo oo celin maayo daljaddi kii haninimada u saaxiibka ahaa ka celin maayo minka adiga kaa celin maayo aljaddu haninimadiisu marka kelmaddan aljaddu jiimta marka la kordhigo waana sida riwaayaadka badankooda ay ku soo arooreen waxaa looga jeedaa bimacnaa alghinaa ayaa looga jeedaa oo ka haniga haninimadiisu agtaada waxba ka tari mayso wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa aayaddaasi ayaa marka hadalkanu la macnay oo xoolihiina iyo carruurtiinu toona maaha kuwa ilaahay idinba weynaya mise loo kala xoolo badaye loo kala carruur badaye ilaahay looguma kala dhowa ilaahay subxaana wa tacaala iimaankii camalka saalixa ayaa loogu kala dhowaadaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhaha aljaddu abul ab baa looga jeedaa halkan manaa awowga laftiisa ayaaba looga jeedaa bay yidhaahdeen oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa ee laa yanfacu axada nasabuhu haddii awowye fiican aad ka soo jeedo oo magac lahaa ama madax ahaa ama maalqabeen ahaa awowyaashaasi waxba kaa tari maayaan yowma alqiyaama sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay fi lqur'aan falaa ansaaba baynahum yowmaidin wax nasabi yowma alqiyaama dada kama dhex maana nasab wax la isugu taraya waa la kala yaacaya waa la kala baxsanayaa ahlucilmiga qaarkoodna bikasri ljiin bay akhriyeen walaa yanfacu da ljiddi aljiddina waa bimacnaa alijtihaad oo ka dadaalka u saaxiibka ah dadaalkiisu waxba ka tari maaya agtaada weeyaan macnuhu oo marka waxaa la isweydiin karaa qofku dadaalka daacaadka uu ku dadaalay khayrka iyo wanaagu miyaanu ilahay agtiisa wax ka tarahay yowma alqiyaama ilahay laa shaka agtiisa waxbaa ka taraya laakiin kelidii waxba ka tari maayo wey oo dadaalkaagu janno kuu goyn maayo kelidii haddii ilaahay fadligiisa aanad helin oo waa ka yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waclamu anahu lan yadkhula aljannata axadu minkum bicamali waxaad ogaataan mid idinka idinka midii jannada kuma gelayo camalkiisa macanaa camalkiisu janno u goyn maayo sabab buu u noqonayaa laakiin jannada thaman iyo qiimo qofku uu ku bedesho camalkiisu ma noqon karo qaaluu walaa anta ya rasuula allah qaala walaa ana ila an yatagamadaniy allahu biraxmatih xataa anigoo nebi maxameda bui rasuulku calayhi salaatu wasalaam camalkaygu janno ii goyn maayo ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa inuu ihuwiyo mooyaane xadiid kale waxaa loo daliishaday alcamal bilmukaataba mukaatabada ama xadiidka laysu soo qoro mukaatabadu inay ka mid tahay min uruq calى taxamul اxadiiث min طuruq adaaءi اlxadiiث wadooyinka culimada xadiidka rasuulka lagaga qaato waxaa ka mida inuu sheekhu xadiidkii kuu soo qoro waxaa shardiga inaad khadka sheekha taqaano ama warqadaasi uu la socdo markhaatiyaal ha noqdo ama khatmi ha noqdo shaambad ha noqotee wax markaa caddaynaya xoogeynaya inuu sheekhaagi soo qoray waa inay la socoto marka tajri majra samaac xadiidkii aada maqashay iyo kaa sheekhu uu kuu soo qoray waa isku mid weeye oo iminka mucaawiya ibn abi sufyaan wuxuu xadiidkan kaga qaatay almugiira ibnu shucba oo sheekh ugu ah oo isagu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka maqlay bilmukaataba ayuu kaga qaatay waxaa kaloga qaadanaya alictimaad calaa khabari shaksi waaxid qofka qura ee hiqada ah lagu kalsoon yahay in warkiisa axkaam lagu dhisayo waayo dee mugiira ibnu shucba oo qura ayaa xadiidkan u sheegay mucaawiya markhaatiyaalkeenna mu odhan markaa markhaati ka noqda in xadiidka rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam bal mucaawiya dadka waa fari jiray markii dambe arrintan oo wuxuu yihi raawigu uma wafadtu bacdu calaa mucaawiya fasamictu yaamuru nnaasa bidalika intaa dabadeed mucaawiyaan wafdi ugu tegey dabeetana xadiidkii mugiira ibnu shucba u qoray isagoo dadka faraaya ayaan arkay buu yidhi baabun yastaqbilu limaamu imaamkii waa soo qaabilayaa annaasa dadkii buu soo qaabilayaa idaa sallama marka uu salaamo naqsado manaa xagga dadka ayuu ayuu u soo jeesanayaa قال xdثna موسى بن إسماعيل قال xdثna جرير بن xازم قال xdثna أبو رجاع عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رasuulku wuxu إdا صلىa markuu tukado صلاة أqبلa عalayna wuxuu nagu soo qaabili jiray بwجهi wejigiisa ayuu nagu soo jeedin jiray marka maaha macnuhu n salaada isagoo ku jiruna soo egi jiray ma aha macnuhu waa marka salaada uu dhamay idaa salaa salaatan ay faraqa minha salaada uu ka faaruqo aqbala calayna wuxuu nagu soo qaabili jiray biwejhi oo xaggii qiblada uma soo jeedi jirine waa nagu soo jeesan jiray qaala xadaثana cabdالlahi bn mslm can maliki can صالح bn kaysaan can cubayd الlahi bn cabdالlahi bn cutba bn mascuud can zayd bn khaalidi aljuhaniyi anahu qaal salىa lana waxaana tukiyey rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam salaata صubxi buuna tukiyey bilxudaybiya meesha la dhaa buu nagu tukiyey calىa ihri samaa'in roob dabadi kaanat daruurtaasoo ahaatay mid da'day min alleylati habeennimadii manaa lasoo dhaafay subaxnimadii habeenkii ka horreeyey ayaa roobkaasi uu daay markaa samaa halkan waxaa looga jeedaa almaطar waxaana waana min baab waxa weeyaan iطlaaq ashay aliطlaaq calى shay bismi masdarihi shaygu meeshii uu ka yimi magacii meeshaasi ay lahayd in loogu yeedho dee roobku xagga sare samada ayuu ka yimaadaa marka xaggii uu ka yimi ayaa loogu magac daray weyi falama insarafa markuu salaadii ka baxay aqbala calى الnaas dadkii buu soo qaabilay shaahidka ama markhaatiga xadiidka baabka ugu jiraa waa intaa dadkii buu kusoo jeestay faqaala wuxu uhi hal tadruuna ma garanaysaanoo ma og tihiin maada qaala wuxuu yihi rabukum rabbigiin fii hada ihbaatu اlqowli lilah ilaahay inuu hadlo ayaa taa laga qaadanaya qaaluu waxay idhaahdeen allah warasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa ayaa og qaala wuxuu ihi asbaxa waxa waa beriistay min cibaadi addoommahayga isagoo ka mida muminun mid mumina muminun bi mid anigay rumaysan kaafirun e kaafirun bi iyo mid anigayga kufriyey fa amaa mankii miyaa qaala yihi mutirna waxaana loogu roobeeyey bifadli illaah ilaahay fadligiisa iyo waraxmatihi iyo naxariistiisa fadalika kaasi mu'minu bi waa mid aniga ay rumaysan wakaafiru bilkowkab xidigihii iyo waxyaabihii dadka qaarkood roobka ay u tiirinayeenna waa mid dafiray weeye wa amaa man qaala ka yidhi miyaa binawi kada ay mutirna waxaana loogu roobeeyey binawi kada wa kada inuu xidig hebel oo waxa weeyaan meel heblaayo uu degey oo dayixii uu la fadhiistay ama intaa uu u jirsaday fadalika kaasi kaafirun bi waa mid aniga iyo kufriye oo mu'minu bilkowkab xidigahaana mid rumeeye weeye inay iyagu roobka hayaan ayaa uu rumaysan yahay oo hadduu aaminsaya xidigaha laftoodu dee roobka inay keeneen waa kufriyo waa gaalnimo weyn oo diinta lagaga baxayo hadduu aaminsaya inuu ilaahay roobka keenayo laakiin xidiguhu ay sabab u yihiinna waa kufri asqara weeye waa shirki asqara liannahu jacala maa laysa bisababin sharcan walaa qadaran sababa waxaan shareecaduna sabab aanay ka dhigin tajribe ahaanna aan lagu ogaan inay sabab tahay ayuu sabab waxa weeyaan uu ka dhigay xadiidku insha allah waa inoo iman doonaa baabkiisaynu ku sharixi doonaa laakiin iminka wuxuu bukhaari u keenay falama insarafa aqbala cala annaas markuu salaaddii ka baxay rasuulku qibladii uma sii jeedine dadka ayuu ku soo jeestay qaala xadaثana cabdullahi anahu samica yaziid qaala akhbarana xumaydu can anasi qaal akhara waa dibdhigay rasuulu اllaahi salى اllahu alيyه wasalam asalaata salaadii buu dibdhigay daata leylati habeen habeenada ka mida ilaa shari leyl ay ilaa qariibi min shari leyl weeye wa salaaduna waa salaat اlcishaa ilaa wakti ku dhow habeenka kala barhkiisii uma dabeetana kharaja calayna rasuulku waa nagu soo baxay masaajidkii buu noogu yimi falama salaa markuu tukaduu salaadii dhameeyey aqbala calayna wuxuu nagu soo qaabilay biwajhihi waa nagu soo jeesto faqaala wuxuu uhi ina annaasa dadkii qad sallow way tukadeen owaraqadu way seexdeen dadkii masaajidada kale ku tukanayay wa inakum idinkuna lan tazaaluu kamaydaan zuulin fii salaatin salaad inaad ku jirtaan xagga ajarka marka laga eego ma ntadartum inta aada sugayseen asalaata salaada intaad sugayseen marka xadiidkani hore ayuu inoo soo maray wuxuu inagu soo maray kitaabu lmawaaqiit fadlu intidaari salaat oo abwaabu salaati aljamaca oo ka mid ahaa salaadda in la sugo fadligeeda ayuu nagu soo maray xadiidu zayd ibnu khaalid aljuhanina kitaabu listisqaa ba in sha allahu tacala uu inoogu iman doonaa xadiidu waxa weeyaan samurana ibnu jundubna wuxuu inoogu iman doonaa isagoo mutawala fii aakhiri waxa weeyaan aljanais kitaabu aljanais ayuu inoogu iman doonaa in sha allahu tacaala xaadiثani marka waxay tilmaamaysaa imaamku marka salaada uu ka baxo inaanu xaggii qiblada usii jeedin ee dadka uu ku soo jeesto si wixii ay u baahan yihiin uu u faro oo u baro rasuulku calayhi salaatu wasalaam had iyo jeer aale munaasabadda noocaasiyo sidai axaadiidta badankeedu ay tusinaysa waa ka faa'iideyn jiray oo imaamku marka uu salaada ka baxee dadka uu ku soo jeesto dadkii waa mutahayi'iuna lahu waa diyaar bay u yihiin baahi fara badanna dadku waa u qabaan inuu imaamku xushiga gaaraan waktigan iminka aynu ku jiro oo qaar baa salaaddii khaldaya qaar baa safkii khaldaaya mukhaalafaad kale ayuu imaamkii intaa arkaya marka markuu salaada ka baxo waa inuu fursadaasi uu ka faa'iideeyo dadka maruu ku soo jeesto walow wacdi dheer bayaanu la kicin ama dersi baanu jeedine kelimaadka noocaas ee tawjiihigaa ee dadka uu ku saxaayo imaamku waa inaanu dayicin oo fursaddaa uu ka faa'iideeyo weyi waxaa kaloo xikmadu ay tahay dada ahlucilmigu si qofka soo gala aanu u malayn in weli salaaddii lagu jiro oo imaamkii oo sii jeeda xaggii qiblada u jeeda oo fadhiya iyo dadkii maamuumiinta ahaa oo iyaguna daba fadhiyo iyaguna qiblada u jeeda hadduu arko qofka soo gala waxaa laga yaaba inuu qaato salaaddii weli in lagu jiro marka laakiin imaamku hadduu qibladii ka soo jeesto markuu salaada dhameeyo in salaaddii laga baxay baa uu ogaanayaa qofka soo galay ee soo habsaamay sideedabana qofku dadka inuu u daba jeediyaa gaar ahaan dadka uula hadlaayo ama wuxuu barayo macnaa waa sife aan wanaagsanayn oo dee kibir iyo isla weyni ayaa ay calaamad u tahay inuu qofku idha anoo idinka sii jeedaan idinla hadlaya quursidaa markaa ay tusinaysa marka imaamka waxaa loogu ogolaaday un inuu dadka u daba jeediyo lixaqi alimaama iyadoo la ilaaliya xaqa imaamnimada ila waa hogaaminayaa dadkii marka mar hadday salaadu dhammaato dee sababtii loogu baneeyey dadka inuu u daba jeediyo isagoo la hadlaaya waa dhammaatay oo sababtii waa zuushay marka waa inuu dadka uu ku soo jeesto baabu mukti limaami imaamka nagaashihiisiibuu u baabay fii musalaahu uu ku nagaado halkii uu ku tukaday bacda salaami salaamo naqsiga dabadii wa qaala lanaa wuxuu nagu yihi aadamu waa aadam ibn abi iyaas waa sheekhiisii mucallaqna maaha xadiidkani laakiin qaala lanaada sabab baa keenta inuu isticmaalo bukhaari xadaanaa ama akhbaranaa muxuu odhan waaya qaala lanaa uu yidhi hadee jeraale wuxuu isticmaalaa markaa hadalka soo socda uu yahay mawquuf macnaa hadal laga soo warinaya saxaabada oo aanu ahayn hadalkii nebiga caleyhi afdal salaati watasliim wa qaala lanaa aadamu xadaanaa shucba can ayuub can naaficin qaala wuxuu yihi kaana bnu cumaru wuxua yusalii mid tukada manaa sunaha ku tukada fii makaanihi meeshiisa ayuu ku tukan jiray aladii makaankaasi oo sallaa fiihi uu ku tukaday alfariidata salaada faralkaa ayunbuu sunahana ku tukan jiray wa facalahu arrinkaa waa sameeyey alqaasimu baa sameeyey qaasim ibnu muxamed ibnu abi bakr min fuqahaai sabca fuqahaa almadiina asabca ayuu ka mid ahaa wa yudkaru waxaa laga sheegaa buu hi can abi hurayrata rafacahu isagoo rasuulka u kor yeelay laa yatatawacu imaamu imaamku yaanu ku sunaysan fii makaanihi meeshiisii uu ku tukaday faralka walam yasixa arintaasina ma ansixin buu yihi bukhaari oo xadiidkaasi inuu rasuulku yidhi ma ansixin oo leyth ibn abi sulaym ayaa sanadka ku jira waana laysku khilaafay waxa weeyaan fii waslihi wa irsaalihi ma mursal ba mise waa mawsuul ah macnaa waa laysku khilaafay walihada waa bukhaari fi kitaab اtaarikh wuxuu ku yihi lam yahbut hada اxadiiث xadiidkani ma sugnaanin buu yihi tilmaamaya imaamku inaanu ku tukan karin sunaha halkii faralka uu ku tukaday qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa ibraahim ibnu sacdi qaala xadaana zuhriyu can hinda binti اlxaariث can umi salma ana nabiya salى اllahu alيه wasalama kaana waxaa idaa salama markuu salaamo naqsado yamkuthu waa ku nagaan jiray fii makaanihi meeshiisii uu ku tukaday yasiiran waxooga yar buu ku nagaan jiray qaala bnu shihaabin wuxuu yihi fa nura waxaanu u malaynaynaa wallahu aclame likay yanfuda si ay u fulaan buu sidaa u samayn jiray man yansarifu kuwa tegaya min anisaai dumara ka midii si aanay rag iyo dumarku isu dhex gelin horta dumarku ay u tagaan ayaa rasuulku uu fadhihi jiray ragguna waa la fadhihi jireen sida waxa weeyaan ku cad kathiir min alaxaadiid rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim uu fadhihi jiray ragguna ay la fadhihi jireen si ay dumarku waxa weyaan ay u insiraafaan oo se dumarku ay u tagaan oo rag iyo dumarku aanay isu dhexgelin wa qaala ibn abi maryam wuxu uhi akhbarana naafic ibn yaziid qaala akhbaranii jacfar ibn rabiica an bna shihaabin kataba ilayh waa u soo qoro qaala wuxu uhi xadaatnii waxay u warantay hindu bint اlxaarif alfiraasiyatu can umi salma iyadoo ka warinaysa umu salm oo ahayd zawji nabiyi salى اllahu alيh wasalam wa kaanat waxay ka mid ahayd min sawaaxibaatiha bay ka mid ahayd qaalat waxay tihi kaana wuxuha yusalii mid salaamo naqsada fayansarifu nisaau dumarka ayaa tegi jiray oo xaggii guryahooda u kici jiray iyo danahooda fayadkhulna waa geli jireen buyuutahuna guryahooda min qabli an yansarifa inta aanu gadoomin oo macnaa masaajidka aanu ka tegin rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam taasina waxay tusinaysaa rasuulku halkii uu ku tukaday inuu kusii nagaan jiray waqaala ibnu wahbin can yunus can ibni shihaabin qaala akhbaratnii hindu alfiraasiya waqaala cuثmaan ibni cumar akhbarana yunus can izuuri qaala xadaatnii hindu alfiraasiya waqaala zubeydiyu akhbaranii zuhriyu ana hinda bint alxaariث alqurashiya akhbaratu an hadalkan dambe o dhan wuxuu uga jeedaa bukhaari inay ruwaaddu isku khilaafeen nisbada gabadhan qaarkoodna ay yidhahdeen alfiraasiya qaarkoodna ay yidhaahdeen alqurashiya wa kaanat waxay taxta macbad ibn اlmiqdaad wahuwa xaliifu bani zuhra ayuu ahaa nin gaashaanbuurla a reer bani zuhra wa kaanat waxay tadkhulu mid u soo gasha calى azwaaji الnabiyi salى اllahu alيh wasalam wa qaala shucaybun wuxuu uhi can izuhri xadaatnii hindun alqurashiya wa qaala bn abi catiiqin can izuhri can hind alfiraasiya wa qaala aleythu xadaanii yaxya bnu saciid xadaahu can ibni shihaabin can imra'ati min qurayshin xadaathu can الnabiyi salى اllahu alيh wasalam marka gabadhani kaanat firaasiya qurashiya macnaa labadaasi isma diidayaan baabka waxaa ku jira laba masalo masalada koowaad waxay tahay waa ta afarka ibnu cumar uu tusiyey imaamkii iyo dadka kalaba halkii faralka ay ku tukadeen iyagoon ka wareegin ma ku sunnaysan karaan bukhaari raximah اllahu tacaala waxaa ka muuqata afarka baabka uu ku soo arooriyey oo afarka ibnu cumara wa kadalika ficilka alqaasim ibn maxamed ibn abi bakr iyo daciifinta uu daciifiye xadiidka abu hureyre ee tusinaya taxawulka imaamku inuu ka wareego halkii faralka uu ku tukaday oo sunno aanu ku tukan waxaa ka muuqataa inuu rajaxayo inuu imaamku ka guuro halkii faralka uu ku tukaday marka uu doono inuu sunnaysto inaanay waajib ahayn nacam laakiin waxaa soo arooray waxyaaba tusinaya arrintaas sunnanimadeeda oo cali bin abi aalib wuxuu yihi sida ibnu abi shayba uu ku wariyey musanafkiisa biisnaadin xasan min asunati an laa yataطawaca alimaamu xataa yataxawala min makanihi sunnada waxaa ka mida imaamku inaanu sunnaysan ilaa uu ka wareego halkii uu faralka ku tukaday walahaadaba aimada qaarkood ay karheen in waxa weeyaan halkiisii uu ku tukado isagoo weli aan aan ka wareegin xadiid saa'ib ibnu yaziidna waxaa ku soo aroortay inuu la tukaday mucaawiya salaatu ljumca fatanafala bacdaha oo halkii markaa uu ku tukaday faralka jumcaha uu ku sunnaystay faqaala lahu mucaawiya idaa sallayta aljumuca falaa tusalliha bisalaatin xataa tatakalama aw takhruja faina anabiya sala allahu alayh wasalam amarana bidalik rawahu muslim fii saxiixi wuxuu mucaawiya ku yidhi saa'ib ibnu yaziid markaad jumcaha tukato salaadaha faralkae kalena waa la midi halkii aad ku tukatay ha ku sunnaysan ilaa aada hadlaysid hadal u dhaxeeya faralkii iyo iyo sunnihii aad ku kala soocdo amaba se aad halkii aad ka baxaysid oo takhrujan muxuu u yidhi lannahu kaana yusalli fi lmaqsuura meel qol masaajidka uga dhex dhisan ayaa mucaawiya markaa uu ku tukanaya xagga amniga ama nabadgelyada isagoo ka eegayey marka halkaasi ayaa uu kula tukaday saa'ib ibnu yaziidna marka xataa takhruja wuxuu u jeeday xataa takhruja min almaqsuurati ila almasjid ilaa halkan yare qolkan yare aynu ku tukanay aad ka baxdo oo dee masaajidka kale ballaadhan aad u baxdo marka inuu qofku meeshii uu ka guuraa waajib ma aha ee waxaa maqsuudku uu yahay uun inuu faralkiisi iyo sunnihiisii u dhaxaysiiyo macnaa wax muujiya inuu faralkii u dhameeyo oo uu ka baxay waxaa muujinaya ama hadal ha noqdo ama intiqaal ha noqdo uu ka guuray halkii faralka uu ku tukaday waxa weeyaan uu u guuray meel kale oo uu ku sunnaysto masalada kale baaba ku jirta waxay tahay rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim markuu salaada ka baxo halkaa uu ku tukaday waa kusii nagaan jiray waxaana taas nacam khilaafsan xadiidka caaisho ay tihi kaana ida salama lam yaqcud ila miqdaara ma yaquul allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da aljalaali walikraam rawahu muslim caaisha waxay tihi rasuulku markuu salaamo naqsado wuxuu sii fadhihi jiray uun qadar uu akriyo dikriga allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da aljalaali walikraam axaadiidana waxay tilmaamaysaa ilaa dumarku guryahooda ay ka gelayaan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sii fadhihi jiray marka maxaa laysku waafajinayaa waxaa laysku waafajinayaa in la yidhaahdo rasuulku calayhi afdal salaati watasliim marka ay dumar la tukanayaan ayaa fadhigaa u dheeran jiray si dumarku horta ay u tagaan oo rag iyo dumarku aanay isu dhex gelin haddiise aanay dumar la joogin oo dee rag iyo dumar inay isdhex gala aanu ka baqahayn rasuulku calayhi afdal salaati watasliim fadhiga uu fadhiisto salaada dabadeed ma dheeran jirin waa gaabin jiray saas ayaa laysku waafajinaya almuhim haddii ay xaaja keensado dadka hadduu la hadlaayo kale waaninayo ama wax uu barayo amaba se dee dumarku isleeya horta ha tagaan si aana raggiyo dumarku isu dhex gelin fadhiga waa dheerayn karaa haddii kalese ma dheerayn jirin rasuulku calayhi afdal salaati watasliim waxaana laga soo reebayaa taa salaadaha qaarkood sida salaatu subxi oo kale iyadoo daliil gaar ayaa ku soo arooray oo rasuulku calayhi afdal salaati watasliim kaana yajlisu fii musalaahu xataa taطlaca shams wuxuu fadhiisan jiray halkii uu ku tukaday faralka subaxa isagoo yadkuru llah ilaahay xusayo ilaa qoraxda ay ka soo baxdo marka salaada subax maruu ka baxo markiiba ma kici jirin iyada daliil gaar ayaa ku soo arooray saraabaha kale ayaa markaa axaadiidani ay ka waramaysaa waxaa markaa laga qaadanayaa axaadiian inuu imaamku ilaaliyo axwaasha ma'muumiinta waxaa laga qaadanayaa in waxyaabaha mafsado ama wax sharciga khilaafsan dhali kara in layska ilaaliyo oo rag iyo dumarku inay isdhex galaan dee mafsado ay dhali karta masaajidka rasuulku sanuu isugu furaa dumarkuna xaggaa dambuubay ku tukan jireen ragguna halkanay ku tukan jireen sitaaradii wax la midoo udhexeeyeyna ma aanu jirin saasay u kala socnaayeen masaajidka dhexdiisa marka marka laga dareerana si aan laysu dhex gelin ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ragga uu reebi jiray xataa tansarifa annisaa ilaa dumarku waxa weeyaan ay tegayaan taasina waxay tusinaysaa shariica alislaamiya ikhtiraadka inaanay ogolayn rag iyo dumar inay isdhex galaan xataa fi turuqaat waddooyinka marka la marayo waa inay dumarku maraan dhinacyada waddada waddada dhexdeeda ama bartankeeda waa inaanay marin ragga ayaa iska leh dumarkuna waa inay dhinac ay maraan oo dhinaca ay isu buursaan bas iyo dukaan iyo dhakhtar iyo meel wax lagu baranayo hadalkeedaba daa waayo ikhtilaadka isdhexgalka noocaasi ahi waa ariiq ilaa sharin mustatiir shar markaa duulduulaya waddo loo maro weeyaan baabun man sallaa ka tukiyo binnaasi dadka tukiyo fadakara xusuustay xaajatan dan oo fatakhaطaahum dabeetana ka taltallaabsaday oo baabkan wuxuu u keenay bukhaari maadaama baabka hore uu ku keenay axaadiid tilmaamaysa inuu imaamku kusii nagaado halkii uu ku tukaday walow yasiira walow in yarba ha noqotee wuxuu baabkan u keenay suu u tusiyo amaba se uu inoogu sheego in imaamku markuu salaamo naqsadaba uu kici karo haddii ay xaaja arrintaasi ay keento macnaa dani ay keento qال xdثna محamed بن عubayd qال xadثna عيسى بن yuنس عن cمر بن سacيidi qال أخbarnii بن abi mulayka عan cقبة qاal صalaytu waan tukaday warاءa النabiyi slى الlahu عalيه wasaلم rasuulkan ku daba tukaday biاlmadinaةi magaalada madiine anagoo ku sugan alcasra salaadii casr ayaan ku daba tukaday faslma waa salaamo naqsaday ثuma dabeetana qaama waa kacay musrican xaalowya mid degdegaaya faتakhaطa waa ka tallaabsaday riqaab الnaas dadka qoorhoodiibuu ka dul tallaabsaday iyagoo weli fadhiya ilىa bacdi xujari nisaa'ihi dumarkiisa qolalkoodii qaar ka mida ama bar ka mida ayuu xaggooda u kacay fafazica annaasu dadkiibaa waxa ay ka argagaxeen min surcatihi rasuulka degdegiisa taasi maxay tusinaysaa asalku inuu ahaa rasuulku markuu salaada ka baxo inaanu markiiba kicin waxooga uu sii fadhiyo walihaadaba maalinta rasuulku markuu markiiba kacay ee degdeg uu u kacay weliba uu ka dultatallaabsaday macnaa waxa ay ka baqdeen arrini inay inay soo darisay arrin halisi walihaada baa saxaabadu ay ka argagaxeen degdega rasuulka fakharaja calayhim rasuulku alayh salaatu wasalaam waa ku soo noqday oo waa ku soo baxay dadkii intuu gurigiisii tegay haddana ku soo noqday iyagoo weli fadhiya fara'aa wuxuu arkay annahum iyagu cajibuu inay ka yaabeen min surcatihi degdegiisa faqaala wuxu uhi dakartu waxaan xusuustay shay-an shay min tibrin dahab aan la dhalaalina oo cindana agteeda yaalay guriga yaalay fakarihtu waxaan dhibsaday an yaxbisanii yani an an yushkilanii can isalaa inuu salaada iga mashquuliyo waxaa kaloo culimmada qaarkood ay ku fasireen ee yowma alqiyaama in maalinta qiyaame uu shaygaas iyo habsaamiyo oo qofku dee xoolaha xalaasha ah yowma alqiyaama ilaahay subxaana wa tacaala uu la hortagaa dee waa macanaa isagoo isagu lahaa oo sidaa kaga dhintay ula hortaga dee waa laga xisaabinaya xisaabtaasina waa habsaaminaysaa qofka fa amartu waxaan faray biqismatihi in la qaybiyo ayaan faray shaahidku waxa weeye rasuulku xaaja iyo dan ayuu yeeshay markuu salaada ka baxay markiiba waa kacay wakadalika saasay a'immadu yeeli karaan waayo xadiidka culimmadu u deliishadeen ama culimmada qaarkood dadka in laga dul taltallaabsado waata nahyigu uu ku soo arooray marka culimmada qaarkood baa hi imaamku kuma jiro oo markuu soo gelayna dadka waa isagu waa soo jiiri karaa waa ka soo taltallaabsan karaa marka uu baxayana sidaas oo kale laakiin sida saxiixa imaamka iyo ma'muumku arrintaa isku mid bay ka yihiin oo midna dadka inuu ka dul tallaabsado looma ogola leannu adiya iyo dhib baa arrintaa ku jira iyo dadku inay iskaraayaystaan oo quluubtoodu ay kala durugto laakiin lilxaajay u bannaan tahay imaamku markuu soo gelayo meeluu u maro dee halkii uu istaagaya hadduu waayo dadka waa ka soo dul taltallaabsan karaa markuu baxayo dee xaajo iyo dan uu u baxayana waa sidaasoo kale weeye xadiidku taas ayuu mudaliilu yahay waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa ama laga faa'iidaysanayaa rasuulku calayh afdal asalaatu watasliim adduunyada cibaadaadka ka mashquulinaysa sida waxa weeyaan uu uga fogaan jiray iyo si arrinta matluubkii inay tahay qofku markuu cibaadaysanayo inuu ilaahay ku qaabilo subxaana wa tacaala qalbigiisa iyo fikirkiisaba ee aanu meel kale aanu ku maqnaan qofku hadduu salaada dhexeeda wax ku xusuusto inaanay arrintaasi salaada ka burinahayn baa laga qaadanayaa oo rasuulku wuxu uhi dakartu shay-an oo sida daahirka waa inuu salaada dhexeeda ku xusuustay haddana dee salaaddii kuma soo celin rasuulku calayh afdal asalaati watasliim ayib intaa ayaa darsigaan ku joojin doonaa laakiin waxaan inta yara hadhay aan idiin sheegayaa waxaa walaalaha qaarkood oo ilaahay daraaddii isu xilqaamay oo arrin isu xil saaray ay soo gaadhsiiyeen iyadoo aniga lafteydu arrinka aan kula jiro ay ugu darsadeen sida walaalkeen cabdiqaadir sahal iyo cabdiraxmaan aadan shire iyo rag kale oo u badan ragga telesom ka shaqeeya iyo rag kaleba waxaa jira nin walaalkeen ah oo muddo dheer xanuunsanaya dhowr iyo toban sannadood muddo toban sannadood ku dhowna imika guri ku jira halkaa ku yaala masaajidkaa yare mubaarak laidhaa agtiisa waan ka soo bixin waanu u tagnay oo waanu soo eegnay ninkaasi kolley cid waxu qabata ma laha dadka jaarka ayuunbaana halkaa wax ku siiya dhakhaatiirtuna waxay yidhaahdeen xanuunkaaga waxba lagagama qaban karo waddanka gudihiisa oo neerfayaasha ayaa xanuunkiisu la xidhiidhaa ninkaasi markaa xataa hadalkiisa ayaa iminka diiqa oo si fiican u hadli kari maayo awooduu ku socdana ma laha marka walaalahaasi waxay u